allah u naxariistay waxaa maanta magaalada hargeysa lagu aasay marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed waxaana aaska hadraawi ka qayb galay dadweyne aada u fara badan madaxda somalilan iyo bahda hal abuurka ayaa sidoo kale goobta ku sugnaa islaamar ahaantaasina ka tacsiyadeeyay geerida hadraawi una duceeyey warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
allahu naxariistay aaska marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada ee kala duwan sida culimaa awdiinka bahda dhaqanka dhallinyaro madax kala duwan iyo dadka magaca leh ee kala duwan waxaana qaybaha bulshada ka soo qayb gala aaska marka laga yimaado dadka ku nool somalilan gudaheeda ka mid ahaa wufuud ballaadhan oo ka kala timid dalalka jabuuti iyo etoobiya waxaana si gaara aynu tilmaami karnaa wafdi ka socda dowladda deegaanka soomaalida etoobiya kuwaas oo xubno wasiir ahi ay hogaaminayeen sidoo kale wafdiga ka socda waddanka jabuuti ayaa iyaguna ka soo qayb galay aaska marxuum allaha u naxariistee abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa fariin tacsiya u diray islamarkaana ka warramay taariikhdii marxuum hadraawi qof falo bini aadmi wuu dhimanayaa ilaahunbaa waara ah maantana waxaynu joognaa aaskii marxuum maxamed ibraahim maxamed ibraahim hadraawi oo aynu dhammaanteen wada garanayno waxaa kaloo yara maanta garatay ciddadii iyadana ilaahay ugu naxariisto waayo cayashahaas qoyska waxa ku dhacay laba geeriyood tiisa iyo ti ciddadiiba oo yana hadda lagu asayaxa hadraawi intii dadkani sheegaan baa ayaan ku raacsanahay taariikhdana waa la qori doonaa halkan dulcun baynu maanta uga baahna hadraawi qof wal oo af soomaali ku hadlaba waxaan is leeyahay qofkaan naftiisu kaa hadla qofka lagu hadal adiga naftaada ayuu kaala hadlay saad u dhaqmayso qof wal oo af soomaali ku hadla iyo qoys walbana ka mid buu ahaa saa labada walaalaha iyo waalidka iyo labadaas qabaaba murtida hadraawi mid waliba dhinaciisu ka isticmaalay rag badan oo kale oo gabayga iyo murtidaba gaadho waa jiraan laakiin wuxuu gelayaa foolaadka waaweyne murtida ayuu ahaa ilaahay hadraawi ha u naxariisto wixii muslihay ka horeyna ilaahay ha u naxariisto innagana ilaahay unaga daba naxariisto dhammaan martida meelaha fofo ka yimid ee sida kadiskaa uga soo gaadhayna aad iyo aad baanu uga mahadnaqaynaa walaaltinimada iyo tacsia ay nagala soo qayb galeen iyaga iyo dalalkooda iyo dalkooda waa u mahadnaqaynaa ummadda somalilandna dhammaanteed samariyemana laha ka siiyo wixii af soomaali ku hadlaya wixii bartayba qoyskiina ilaahay samariyana ha ka siiyo labada qof ee waaweyne ka baxayna ilaahay cawd khayr qabaarkoodu soo dhawo bahda hal abuurka ayaa iyaguna farniimo tacsiya u diray iyagoo ka warramay marxuumka xasan xaaji cabdilaahi xasan ganay ayaa ku sifeeyey ninka saa'iday oo faraha ka qaaday tartan adduunyo iyo isku mashquulinteed inuu ahaa marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi adduunyadan korkeeda ladhalaalka ina wada hodaysa ee aynu isku wada haysanno nin wuxuu ahaa ka soomay wuxuu ahaa adduunku waa nimaan la leekayn garab kaneeco taa waxaa ka markhaati ah wuxuu yidhi lacagay wid lagu yidhi wid widaan wid lagu yidhi wadda hayla soo gelin hayga jabini waysada buuri maxamed ibraahim waysaqa buu ku dhintay in lagu daydana wuu mudan yahay waxaynu leenahay may iyo maxaa tidhi inta af soomaaliga ku hadashuu ka dhintay maxamed meel qura kamuu dhiman waxaynu leenahay allah ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay ha garansiiyo innagana allah hanooga daba naxariisto haylaadiina u ka tegayna allah samiiryamaa ka siiyo ummadda somalilandna samiiryamaa allah ka siiyo annaga bahdayana samiiryaman allah ka siiyo ilaahu naga aqbalow ergadaa faraha badan lee u timida u soo xaadirtay ilaahadw ka aqbal ilaahadw ka aqbal dhinaca kale wufuud ka socotay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ay ka mid ahaayeen xubno ka mida wasiirada dowlad deegaanka iyo bahda dhaqanka ayaa iyaguna tacsiyadeeyey allah u naxariistee aaska marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa ka qayb galay kumannaan iyo kumannaan iyadoo dadkaasi qaybaha kala duwanihi ay sidoo kale jireen dad iyaguna iyadoo dadka ka soo qayb galay ay guud ahaanba gobollada somalilan isaga kala yimaadeen iyo meelo kaleba maxamed ibraahim warsame hadraawi ayaa shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa